subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaaggaaban afimada geeska afrika iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com waa subax sabti ah koob iyo soddonka bisha agoost ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah waraysi aannu la yeelannay wasiirka maaliyadda soomaaliya oo magaaladan washington d c u yimid kulamo caalami ahaa oo uu la yeeshay madaxda baanka adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunka kulamo joogtaanu had iyo jeeraaleh yeelannaa labada hay-adoodba oo shaqo joogtaa naga dhexaysa marka waxay u dhexeeyaan kulamadaasi kulamo dadka dee soomaaliya qaabilsanee ah iyo kulamo sarsaro oo arrimaha waaweyn ee markaa aan rabno in wax laga qabto ayay u qaybsan yihiin marka kulankan waxaan la kulmayay runtii madaxda ugu sarraysa waxaad sidoo kale maqli doontaan tartanka kubadda cagta ee sanadlaha ah ee soomaalida magaaladan washington d c iyo hareeraheeda oo xalay si rasmi ah u furmay waxaan kaloon idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeyay warkii caalamka ciidamada israa'iil ayaa jimcihii shalay sii waday weerar ee arbacadii ay soo bilowday oo ay ku qaadeen dhulka la haysto ee daanta galbeed ee falastiiniyiinta halkaas oo ay ciidamada israa'iil sheegeen inay ku dileen tiro badan oo ka mid ah dagaalyahanada xamaas duqayntii ugu dambeysay jimcihii ayay ciidamada israa'iil sheegeen in ay ku bartilmaameedsadeen magaalada janiin ee daanta galbeed waxa ay sheegeen inay duqayntii shalay ku dileen taliyo sare oo ka tirsanaa xamaas duqaymaha israa'iil ee daanta galbeed ayaa naadir ku ahaa halkaas tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay israa'iil ku qaaday marinka khaza wixii ka dambeeyey toddobadii bishii oktoobar ee sannadkii hore tan iyo habeenkii arbacada ilaa iyo labaatan falastiiniyiin ah oo ay ku jireen dagaalyahanno ka tirsan xamaas ayay israa'iil sheegtay inay ku dishay daanta galbeed wasaaradda caafimaadka falastiin ayaase sheegtay in tan iyo bishii oktoobar ay ciidamada israa'iil ku dileen daanta galbeed ugu yaraan lix boqol lixdan iyo saddex falastiiniyiina dhinaca kale waaxda caafimaadka khaza ayaa sheegtay jimcihii shalay in gantaal ay rideen ciidamada israa'iil lagu burburiyey kolonyo gaadiid ah oo sahay caafimaad iyo shidaal u waday isbitaalka imaaraadka ee marinka khaza ilaa iyo afar qof oo falastiiniyiin ah oo ka mid ahaa shaqaalaha gargaarka ee maxalliga ah ee khaza ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerarkaas israa'iil ayaa ku andacootay iyada oo aanan soo bandhigin wax caddayn ah in ay rasaas ku furtay gaadiidka kadib markii rag hubaysan ay qabsadeen kolonyada sida ay hadalka u dhigtay yukrain ayaa jimcihii sheegtay in bam nuuca la hago oo ay soo tuureen ciidamada ruushka uu ku qarxay guri dabaq ah oo ay dad rayid ah deganaayeen oo ku yaala magaalada kharkiif ee waqooyi bari ee dalka yukrain bamkaas ayay saraakiisha maxalliga ah sheegeen inay ku dhinteen ugu yaraan toddoba ruux islamarkaana ku dhaawacmeen dad ka badan toddoba iyo toddobaatan kale madaxweynaha yukrain volodimir zelenski ayaa sheegay in gabar afar iyo toban jir ah ay ka mid ahayd dadka lagu dilay weerarka duqa magaalada kharkiif ihor terakhof ayaa isna goor sii horreysay qoraal uu soo dhigay barta telegram ku sheegay in canug yar uu ku jiray dadka dhintay dab ayaa ka kacay dhismaha la weeraray oo ka koobnaa laba iyo toban dabaq dadka ku dhaawacmay weerarka ayay saraakiishu sheegeen in labaatan ka mid ah ay xaaladoodu aada u liidato dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa voice of america oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay magaaladan washington d c waxaa dhowaan soo gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya biixi imaan cige haddaba ujeedada safarkiisa iyo waxyaabihii u qabsoomay ayuu uga waramay wariyaha v o e da ismaaciil xuseen farjar oo kula kulmay magaaladan washington d c
bismillahi raxmaan raxiim ismaaciil waad mahadsan tahay dadka soomaaliyeed ayna dhegeysanayna waan salaamayaa safarkaygana walaal wuxuu daaranaa safar shaqo ahaa oo aan ku imi magaalada washington cariga maraykanka kulan shaqo oo kulamo shaqo aan lalahaa bangiga adduunka madaxdiisa iyo hay-adda lacagta ama sanduuqa lacagta adduunka oo howlaha naga dhexeeya quseeya ayuu ahaa runtiina si fiican buu noogu bilaabmay
waan gartay markaas soomaaliya maxay ka dooneysaa kulankan inuu uga soo baxo
kulamo joogtaanu had iyo jeeraa leh yeelanaa labada hay-adoodba oo shaqo joogtaa naga dhexaysa marka waxay u dhexeeyaan kulamadaasi kulamo dadka dee soomaaliya qaabilsanee ah iyo kulamo sarsaro oo arrimaha waaweynee markaa aan rabno in wax laga qabto ama na hor yaalla oo madaxda guud ee bangiga adduunka nagu dhex mara ayay u qeybsan yihiin marka kulankan waxaan la kulmayay runtii madaxda ugu sarreysa waxaan is aragnay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka gabadha dhanka qeybtayada qaaradda africa qaabilsan oon ka wada hadalay sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga bangiga iyo ka dhexeeya dowladda soomaaliya sidii loo ballaadhin lahaa mashaariicda horumarineed iyo tusaale ahaan mustaqbalka maadaama oo soomaaliya hadda dayn cafis ka baxday oo marxalad cusub la galay qaabka uu u ekaanayo xidhiirhka bangiga iyo ka dhexeynaya dowladda soomaaliya sidii loo jahayn lahaa ayuu ayuu daaranaa kulamo istraatiijiga ayay ayay u badnaayeen waxaa kaloo xoogga la saarayay sidii aan u maareyn lahayn in aan dalku si deg dega deymo kale oo weliba deymo loo qaatay in kharashaad joogta a lagu maareeyo deymaha waxaa mudan in loo qaato horumar maalgashi wax soo saari kara loo qaato marka waxaan ka baaqsanay runtii oanu ku guuleysanay inaanu ilaa hadda muddada aanaan u baahanin inaanu deyn qaadano deyntaana aanu ku bixino kharashaadka joogtada ee dowladda oo iyaduna arrin weyna xidhiirka bangiga naga dhexeeyaana runtii wuu sii xoogeystay dowladduna marnaba dalalka hadiyo jeerale deymaha ka baxa waxaa lagu yaqaanaa markaad dib u eegto dalalkii deymaha ka baxa inay markaba deyn dib ugu dhacaan marka idinku ma ma qaateen weli deyn annagu wax deyna maanaan qaadan maxaa laakiin lacag iyagoon aad ka heshaan bangigu maxay yihin
lacagaha oo su-aal muhiima weeye sida caadiga ah markay dalalku deyn cafiska ka baxaan ee culayska deymeedee saarani oo ah halbeegga lagu qiimeeyo nooca kaalmada dalalka la siinaya ay hoos u dhacdo deeqdii dalalku heli jireen waxay isku bedeshaa deyn maadaama deyntii la cuslayd ee saarnayd laga qaaday deeq dambe lama siiyo sida caadiga ah oo sida markaad eegto siyaasadaha bangiga adduunka weliba sanduuqa aydhada loo yaqaanana laga kaalmeeyo haddaad eegto ruuliskiisa iyo shuruucdiisu waxay dhigayaan dalalku markay deyntooda hoos u dhacdo in deyn la siiyo deeqda laga joojiyo annaga december bay ahayd labadii kun iyo saddex iyo labaatankii inay naga go-aan deeqo laakiin waxaan ka shaqaynay in kaalmada aan bangiga ka helana ay deeq sii ahaato oo soomaaliya ka dhigtay dalkii koowaadee qaabkaa loola macaamilo waxaanay ku timi runtii galgalka aan bangiga u leenahay iyo qadiyadaha aanu soo bandhignay iyo doodaha iyaga aan geynay bangiga oo dadka runtii saamiga bangiga ku leh deeq waxaan ku dhahdaa loo yaqaano deeq bixiyaasha lacagaha sanduuqaasna laga kaalmeeyo lacagta ku shuba ay garowsadeen inay soomaaliya u baahan tahay in loo sii wado kaalmada iyadoo qaab deeqah marka ilaa labada kun iyo shan iyo labaatanka bisha toddobaad kaalmo kasta oo aan ka helno bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta ee afrikaba deeq bay sii ahaanaysaa waana xilliga ay ku eeg tahay wareega xilligan loo yaqaano wareega labaatanaad ee aida wareega koob iyo labaatanaad oo saddexda sane ee soo socota ah wuxuu qawaaniin cusub iyo xeerar cusub buu yeelan doonaa hadda laga wada hadlayo dunidu ka wada hadlayso kaasna marka waktigiisa la gaadho ayaan ka wada hadli doonaa laakiin anaga weli doodayadu waxa weeye soomaalidu inay dowladda soomaaliya dadka soomaaliyeed weli inay usii baahan yihiin in deeq la siiyo wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya biixi iimaan cige oo isaga oo washington jooga u warramay wariyaha v o e-da ismaaciil xuseen farjar tartanka kubadda cagta toddobaadka soomaalida oo lasoo qabanayay afartanka sano ee lasoo dhaafay ayaa xalay si rasmi ah uga furmay magaaladan washington d c qabanqaabiyayaasha ayaa xusay in marka laga soo tago isdhexgalka bulshada sidoo kale sanadkan diiradda lagu saarayo sidii loo soo saari lahaa ciyaartooy xirfadlayaal ah maadaama lagu casuumay wakiilo caalami ah oo u kuurgalaya xirfadda ciyaartooyda kana shaqayn doona sidii ay dhallinyarada u heli lahaayeen fursad ay ku horumariyaan xirfadooda ciyaareed tartanka ayaa waxaa ka qaybgelaya kooxo ka socda magaalooyinka dalalka kanada iyo maraykanka wariyaha v o e da ee kanada xuseen nuur xaaji oo laftiisa ka mid ah ciyaartooyda cuslaatay ee ka qaybgelaysa tartanka ayaa arrimahani ka wareystay jaamaca maxamed xirsi oo ah madaxa washington somali stars ee tartanka soo qabanqaabiyey iyo abuukar shaash oo horey ugu soo ciyaaray xulkii qaranka ee soomaaliya iyo sidoo kale cabdulaahi yuusuf iyo cali baaba oo ka tirsan ururka today ee magaalada toronto ee dalka canada
aada u mahadsan tahay anigoo ah jaamac maxamed xirsi sanadkaana igu horreysay inaan ciyaaraha aan hogaamiyo marka waa sanadkii afartan iyo koowaad waxaan anaku wada jarsanay inaan bedelno ciyaaraha marka aan la saaro focuska dhalinyarta in la saaro iyo dhalinyarta cuslaata oo over thirty five in la saaro laakiin muhiimka aad u weyn dhalinyarta in looga dhigo showcasa oo ciyaarahooga oo dad mustaqbalkooga wax u qabanayo oo inaan xooga saarno alxamdulilah hadda maanta ciyaartan hadda daawanaysid oo ohaayo iyo mayna dad waxaa daawanayo professional agents ah maanta joogo garoonka oo daawanayo ha oo marka dadka caruurta qaadan karo oo meel geen karo weeyaan marka anaga waxaas ayaan rabnaa hadda koobkan insha allah labor dayga washington d c wuxuu noqon doonaa showcase oo any ciyaartooy oo soomaaliya oo rabo inuu next level u aado professional level u aado annaka marka waxaan gaarantinaynaa inaan keenno dadkii meeshaas geyn lahaa marka waa tahay maxabu kashaash ciyaartooy qaranaa tahay oo soomaali national team ama xolkii qaranka soomaliya soo ciyaaray heerarkii kala duwan soomaaliyana ilaa iyo seyr-eeda soo ciyaaray khibradaada markaad aragto dhallinyaradan qaab ciyaareedkooda iyo haddana hadda wakiilla ay joogaan oo daawanayaan mustaqbal inteleg ayaa laga filin karaa kuwinta dhalinyarada wallaahi waa jaanis aad u fiican waay annaga aansan helin waagaan waddankan soo galnay siddeetan iyo saddexdii aan aas-aasnay kooxda washington somali stars saa u jeedaba hadda jaamac xirsi inuu maanta uu annagii raggeennii waaweynay aniga khaliif iyo rag badanoo soomaaliya iyo badan aan u dhiibnay bataankaan iska gudbinnay jaamac iyo abshir dhalinyaradii ay hadda heer sare gaarsiiyeen aad baa ugu faraxsanahay jaamac heerka uu gaarsiiyey inuu maanta waco dad professional ah oo ciyaalkan yar ama jaamacad geynayaan ama m l s geynayaan ay heer dheer ka gaarayaan marka cayaarahan waxay ku fiican yihiin ay afartan iyo kow sano usoo jireen markeeda horeba isku imaatinka aan dhalinyar isku imaanaynay isjeceelka isu qabnay iyo xushmadda isu qabnay maantana aan heer sare gaarsiinay aan dhalinyarada naga yaryareed u dhiibnay annagana aan weli daba taagannahay maxaa yeele waxaan rabnaa inaan sii aan sii riixno ma rabna inaan ka harno inkastoo ay ku jirto annagaba aan weli aan ciyaarayno laakiin caafimaadkeenna ay ku jirto marka aad baan ugu faraxsanahay heerka jaamac uu gaarsiiyey guddoomiyaha washington somali stars aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa tahay jaamac waxay kulantaa bal dhalinyarada waa aragtaa sida labadiinaba aad sheegteen ciyaartooy qaab ciyaareedkooda xirfadooda aad u sarraysa waay maxaa laga filin karaa markay timaado inay kolleejyada iyo waddankan naadiyada ka dhisan maraykanka iyo waqooyiga amerika inay ciyaaraan ha noqoto ama xulkii qaranka soomaaliya inay matalan ha noqoto rajo intee leeg ayaad ka leedihin dhallinyaradan
marka waa mahadsan tahay rajo aad u weyn ayaan aan ka filaynaa dhalinyarta waan ognahay soomaali wiiga inuu socday soddon iyo toddoba soddon toddoba lix sano inuu socday hadda waxaan rabnaa inaan bedelno sportiga soomaaliga oo north america wixii community kusoo jeeday inaan dadkan aan wadamadan aan joogno especially maraykanka inaan ku jeedino oo sidii ciyaartooydii soomaalida loo barto ciyaartooy ciyaartooy aad u fiican baa soo maray wadankan uu joogo ama soomaaliya kasoo ciyaaray een, ama ciyaarahan kalmisooto kasoo ciyaaray ama xaggan ka ciyaaray laakiin waxaas community unbuu ku haraa marka anaga isbedelkeena waxaa weeyaan inaan dadkii dadkaanaan la deganahay inaan tusan oon dhahno soo- soomaalidana way haystaa ciyaartooy sida isbaanishka sida wad- eh, wadamadan kale dadka eh, ajnabiga oo wadankan degan muhiimadeena waa taas waa tahay jamaca uu kasoo laaban doonaa macalin eh, abuukar shaash waxay ga warantaa eh, marka laga soo tago dhallinyarada iyo horumarintooda aad wadaan sidoo kale ciyaartooydii hore iyo odayaashii barsamaadka ayaa halkan isku arka bal idinka ciyaartooydii hore inaad saragtaan oo xifaaltantaan oo wada sheekaysataanoo maxay lafteeda ka dhigan tahay wallaahi waa aad iyo aad bay u fiican tahay maxaa yeelay sanad walbo waan u soo taagannahay hadday naqato labor day weekend washington in lagu dheelo hadday haddana noogu xigto inaan ka dheelno eh, november eh, atlanta ah, dhallinyarada cuslaatay iyo dhallinyarada ah, ah, nagu xigo iyo kuwii ka sii yaryaraybo marka waa waa in la joojiyo mahayna saan ku socdaan siduu hadda jaamaca sheegay opportunity badan bay leeyihiin waxaan rabaa inaan gaarsiiyo dhallinyarada yaryar oo hadda eh, barnaamijkan dhagaysan doono inay inay ogaadaan in la bilaabay in la keeno dad professional ama jaamacad in las- ay helaan free jaamacad waxaan jaamacad hadday ka dhelaanna waxaa ugu xigto inay eh, ay- ay- ay mls aadaan teeda kalena wadankii caawinayaan ma- ma- abuukarshaas aad ayuu u mahadsan yahay dhanka kale waxaan waraystay cabdulaahi yuusuf iyo cali baaba oo ka tirsan ururka today ee magaalada toronto ee dalka kanada oo in ka badan afartan sano kasoo qeybgelayay tartanka waxaanan weydiiyey muhiimadda ay leeyihiin ciyaarahan waxaa ku hormaraya cabdulaahi yuusuf xuseen waa mahadsan tahay marka hore jaaniskaada siisay inaan maanta aan kaaga jawaabo su-aasha waxay tahay waxaan bilownay ciyaarahan inaan imaano washington d c faa'iida ay leedahay ciyaarahan waa isdhexgal bulshada ah iska warqab xiriirin een ummadda soomaaliyeed ay ku kala nool north america anoo ka socda ururka today waxaanu ka nimid anaga magaalada toronto torona intaa ka imaan jirnay ilaa gi ilaa ay maanta la joogo sanadkanna waxay ugu talagaleen special inay u sameeyaan nin lejana oo soo ciyaari jiray xolkii qaranka iyo nahadigii badda oo la odhan jiray qaliib shira muuse qalifriiko munaasabadaas ayaan u nimid laakiin muhiimadda oo aad i weydiisay su-aashu waxay tahay markaan dib ugu laabto waa in isdhexgal bulshada ah in wax loogu qabto dhallaanka laga ilaaliyo waxyaalaha wasaqda isdilka een, daraagiska in lagu bo- in lagu bogaaliyo oo aan horey loogu qabto sidii ay wax u baran lahayn haddana waxaan rabnaa inaan wixii ciyaartooyda fiican oo aad iyo aadka u wanaagsan inaan kolodyada kolodyada aan ka siino sponsorship oo aan u raadinno si aan ummadda soomaaliyeed magaceeda kor ugu qaadno cabdulays waa mahadsan tahay calibaaba wuxuu ka mid yahay ururka today islamarkaana eh, sanooyin aad u badan tartamadan kasoo qeybgelaya cali soo dhow waxay ka warantaa bal eh, muhiimadda ay ciyaarahan idin leeyihiin Ah, mahadsanid xuseen xaaji Eh, maanta ay taariikhdu tahay ah, soddonka disembar waxaan joognaa magaalada washington d c oo sanad walba wakhtigan oo kale lagu qabto cayaaro oo mataqaanaa isdhexgal ah cayaarahan een, in- in muddo ay socdeen Eh, sanad walbana saasaan ugu soo qayb galnaa Een, inaan mataqaanaa isku aragno Een, sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka fiirino ciyaartooy cusub ah, dhalinyaro ah, firfircoon ayaa hadda cayaarahaasaa ujeedid ka muuqdo dad een, marka cay- ciyaartooydaas qaarkood mataqaanaa si oo ay u helaan spo- sponsorship ayaa mataqa ah, u joognaa meeshan kuwaasina waxay kala ahaayeen cali baaba cabdulaahi yuusuf oo ka wada tirsan ururka today ee magaalada toronto iyo jaamac maxamed xirsi oo ka horeeyey oo isagu ka tirsan ama madax u ah eh, kooxda kubadda cagta ee washington somali stars waxa ay dhammaantoodba ka qeybgalayaan tartanka kubadda cagta ee toddobaadka soomaalida ee magaaladan washington oo xalay furmay waxaanay u warameen wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji dowladda hoose ee magaalada boosaaso ayaa bilowday olole ay wadooyinka magaalada uga nadiifinayso dhagxaan waaweyn oo caqabad ku noqday bulshada iyo gaadiidka isticmaala jidadka boosaaso wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrintan ka wareystay maxamed jaamac cabdi oo ah agaasimaha waaxda howlaha guud ee magaalada boosaaso hadday noqoto in dhagaxa laga guro jidadka oo dhagaxaasoo ah qaybtiis qayb ka hadhay dhismayaashii guryaha dadku markay dhisteen iyo qayb dadku guryaha hortooda ay dhigeen oo ay ku xanimeen wadooyinka caqabadna ku ahaa gaadiidleyda iyo bulshada maraysa oo ku lugeynaysa marka shaqadaas waa wadnay gacantaana weli lagu hayaa in wadooyinka laga baneeyo dhagaxaas iyo biraha laga tagtaago meelaha baakiniska iyo dhammaan waxyaalaha sharci darada qofku gurigiisuu leeyahay jidka ma leh jidka ummadoo dhan baa wada leh in la ilaaliyo oo si wanaagsan loo isticmaalaana waxay ka mid tahay waxyaalaha dowladda hoose ay mudnaanta koowaad siisay waxaa ii sheegtay in dadka guryaha dhisanaya ay dhagaxaan dhaqaale ka bixinayaan guriga ku dhisanayaan wixii usoo harana ay guryaha dhinacyadiisa ama wadooyinka ay dhiganayaan dadka dhagxunta ka guraysaan horey wacyigelin moo siiseen ha wacyigelin baan siinay oo dhammaan idaacadaa siinay lookalka ah iyo social mediahba aanu ku boorinaynay in muddo shan iyo toban casho ah labaatan cashaa lagu gurto qofkii u baahana wax ku dhisanaya gudaa gashto qofkii aan u baahnayn oo inuu ku dhibaatayo ugu talagalay gaadiidka iyo dadka maraya ama xayndaabuu kaga dhigto soomaalidu dhaqan ahaan waa reer guuraa guryihii hore oo baadiye ahaa waxaa la samayn jiray ardaa ardaaga marka baa lagu soo wareejin jiray dhagax iyo caw iyo la dhigi jiray lagu nasan jiray dameeni magaalooyin waaweyn baynu soo galay weli dad baa dhaqankii ardaaga inay dhagax ku xeeraan jecel birana ka taagaan mana aha wax magaaladuna ay u dulqaadanayso qaabkan casriga iyo magaalooyinkan soo gala inay saamaxayaan dhulka loogu talagalay qofku gurigiisii mulkigii intii uu mulkiga u lahaa wuu dhistay dhismuu ka dhistay intaa kale waa intii muruurka ahayd oo ummaddu maraysay baakin ha noqoto meelii lagu lugeynaya ha noqoto qofkana dee aakhiradiisa waxaweeye jidadka wax dhigaahi aakhiradiisiiba u daran tahay marka arrintaas wacyigelin badan baan ka samaynay muddaa dadka la sugaayey haddana shaqadaas in la guroobay baa gacanta lagu hayaa waxaa jira dadkan inay dhaqaale ka bixiyeen gaari iskoraga ah dhagaxa soo rarteen qaarkood xataa waxaa la sheegay iyagoo dhismay u dhammaan inaad dhagaxuntii ka qaadeen marka taasi soo caqabad maaha ma dadkii haddii xataa dhagaxunti a ka qaadaysaan ka dowladahaas ahaan inaad dhaqaale u celisaan maadaama ay lacag ka bixiyeen wallaahi yuusiyo waa mahadsan tahay waa su-aal muhiima runtii annagu dhagaxaan gurayno ma aha dhagax qofkii dhisma uga socdo guryaa dhismo ka socda oo la dhisayaa dee shaqibaa ku socota ma aha waa dhagaxyo xiliyo hore la dhigay oo aad ka dareemayso aasaartoodu inay wasakhaysan yihiinoo marmarka qaybtood ha dadka dhulkooda iska yaalla oo lagaga tegey xilli hore lagaga tegey qaybtood lasoo dhigdhigay oo in halkaas xayndaab looga dhigo oo jidkaa lagu waxyeelayo loogu talagalay kaa weeye kaanu gurayno qofkana waxaanu ka qaadnaa guryaha dhowr xabo yaalyaale dhagax badan oo lowr u dhigma oo meel yaal maaha qofkana waa u sheegnaa waa ku garaacnaa waxaan dhenaa dhagaxan haddaa u baahan tahay hadda qaado haddaadan u baahnayna dowladdu iyadaa qaadaysa oo waxaa looga faa'iidaysanaya in dhismayaasha danta guuda meel baan dhignaa dhagax badan baa meel yaal in dhismayaasha danta guuda lagu dhiso hadday noqoto msjo hadday noqoto cusbitaallo hadday noqoto iskuullo hadday masaajidada xataa wax ciddii u baahan waa soo siinaa oo dhagaxa in la manaafacsado dib loo manaafacsado marka intaas inahaas weeye inaha dadka maxaa tallaaba ka qaadayseen marka dadka diida oo kale in dhagaxuntooda ay u baahan yihiin oo kale iyaga maxaa see ula macaamilayseen maxamed dadka runtii diida annaga dowlad baanu nahay walow haddaanu xataa dowlad siin nahay dadka inaan u dhibrino oo u caqli celino oo ciddii mas-uulka ayd u yeero oo baanu marka hore isku daynaa qofka arrimaha ka istaaga ama meeshii aanu dhagaxa ka gurayo biraha ka saaraya kusoo celiya sharcigaanu la tiigsanaa booliskaanu kasoo dacweynaa waa la xiraa ilaa maxkamada la aadno in qofkaasu qaadicu dariiq yahay uu goynayo jidkii ummadda ka dhexeeyey meeluusan isagu leeyahay uusan wax dhigina uu dhigay meeshii ummaddu wada lahayd waxaa jira hareeraha laamiga oo kale ama goobaha shaarica oo kale biro qaarkood dadku ay soo samaysteen oo baakin ahaan ah u yaalla gaadiidka oo si sharci daraa u yaallo oo waddada dhexdiisa looga tegayo kuwaas maxaa wax uga qaban weydeen intaad dadka guryahooda dhagaxunta yaalla aada aadaysaan oo ay rabaan dadkaas xataa inay intifaacsadaan oo kale gawaarida laamiga dhexdiisa oo caqabad weyn ku ah gaar ahaan bartamaha magaalada boosaaso taas dowladda hoose shaqadeeda mahamaya maxmed runtii waa dowladda hoose shaqadeeda iyo siyo wadanka sidaad la socotid burbur badan baa wadanku laga soo kabanaya dowlad kabis baynu ku jiraa hay-adihii dowliga ahaa waxaa la sameeyey hay-addii taraafiga dib loo abdeedgareeyey oo hawsheedii socota walow qalabkii baabuurta lagu jiidayey iyo arrimahaas uusan welina soo gaarin oo hadda hawlihiisi lagu jiro waxaan rabnaa wadooyinka inaanu qeybtood wanwey ka dhigno si magaaladaas axmadeeda aan u yarayno qeybteed baakinka hal dhinac ka dhigno maadaama dee gaadiid badan dadkii la isticmaalayo aan gaadiidkii laga maarmayn si saxmadu u yaraato muruurkuna u yara marka arrimahaasoo dhan waxaa ka horeeya bal in la banayo meelihii baabuurta seedkii loo banayn lahaa oo loo dooran lahaa in baakins laga dhigi karo iyo seedkii lagu talageli lahaa in muruur gaarigu uusan istaagin si loo helo waa in la banayaa dhagaxa iyo biraha iyo waxaa la dhiga waa in la banayaa baakiniskana dowladda hoose ka mas-uula oo gacanta ku haysa muhiimaday leeyihiin iyo ganacsigay leeyihiin baa loo istaagayaa marka taasaa horaanteedii baa keentay inaanu waxaa sii banayno waxaan rabnaa shaqooyin badan oo taraafiga hay-adda taraafiga oo runtii hay-ad muhiima oo intii burburka ahaydna fadhiid noqotay in iyadana aada loo abdheyt garayo hadda meelaha wax maraya waa fiican yihiin laakiin waxaan rajeynaynaa in intaa laga sii dhowaado taasaana keentay inaan baakinada banayno oo ka qaadno dhagax burburka wadooyinka oo laamiga dhexdiisa magaalada dhexdiisa waxaa jira caqabado mararka qaarkood oo shilal laamiga dhexdiisa magaalada dhexdiisa ka dhacayo gaariga uu ka cararayo meel jaban laamiga dhexdiisa oo jaban gaari kale oo seedkii soo socda ugu galo tallaabadaas arrintaas aad bay usoo badatay maxaa keena ways oran kadhaa waxaa keenaya dhibaatooyinka ka jira dadkaas dad baa jira meherada kuleh oo biyaha kusoo daadiya oo dhibaatayo laamiga oo qashinka intuu meheradiisa kasoo xaaqo laamiga kusoo xaaqa tallaabo sharciga waafaqsan baana ka qaadayna waana la xisaabtamayna waa ganaxnaa waa qaqabanaa qofka caadaystana inaanu xabsi booliska ka dacweyno maxkamadaha la xukumo waanu insha allah ku rajo weynahay maxamed jaamac cabdi oo ah agaasimaha waaxda howlaha guud ee degmada boosaaso waxaana uu u waramay wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf haddana aan aadno dhinacii heesaha dabacsan
sida layliyo qays yaanulaasimayo huda kamalado qalbigaad dhula lamayesha xidhiir dumarkii lumiyo adigaybu lama adigaybu adigaybu lama
yaal noqotee waa heesta lubi iyo codka macaan fanaanka cabdixasan dige iyada ayaa inu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka dhanka farsamada waxaa iga caawiyey ismaaciil xuseen farjar idaacaddan waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan
waxaa loola jacay